halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband hirarka efemiyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo sabti ah bisha agostona waa shan iyo toban sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamkana wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona anigoo ah sahre cabdi axmed iyo xuseen barre aadan
maqlay saddex ama afar qof codkood oo shaad shaad shaad leh iyo xabadaha dhacay iyo wiilka hadalkiisa iga go'ay dhan marka waan ma garata sibaan abaay aniga dhan noqday gaari baan waday action gaariga xataa meelaan ku baakin gareeya ma garan karin
waa fawsiya maxamuud oo ah hooyo soomaaliyeed oo ku nool magaalada siyaatal ee dalkan maraykanka oo wiilkeeda lagu dilay magaaladaasi iyadoo markaasi la hadlaysay waraysi ayaanu la yeelanay iyadoo sheegtay in la soo qabtay ciddii dilkaasi fulisay waxaad kaloo maqli doontaan falanqayn ku saabsan doorashada madaxtinimo ee jubbaland ee maanta lagu qabanayo magaalada kismaayo sidoo kale waxaan idiin haynaa hay-adda xuquuqda aadamaha human rights watch oo ku eedaysay dowladda etoobiya in ay basaasto iimaylada dadka mucaaradka ah qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa sheegay in bisha dambe ay bilaabmi doonaan wadahadallada u dhexeeya labada guddi oo ka socda maraykanka iyo kuuba wadahadalladan ayaa ku saabsanaan doona sida uu master kerry sheegay sidii xidhiirka diblomaasiya u dhexeeya labada dal uu u noqon lahaa mid buuxa oo dhammaystiran kerry ayaa sidan ka sheegay kadib markii shalay calanka maraykanka laga taagay safaaradda uu maraykanku ka furtay magaalada havana ee dalka kuuba munaasabadan ayaa ahayd mid iridda u furtay xidhiidh cusub oo dhex mara labada dal kadib afar iyo konton sano oo u kala go-naa xidhiidhkaasi shir jaraa'idu ay wadajir u qabteen xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee cuba bruno rodrigues ayaa master kerry waxa uu sheegay in jidku uu u furan yahay xidhiidh buuxa oo dhex mara labada dal tallaabadan ayaa ku suurtagelaysa oo keliya iyadaoo la qaado xayraaddii dhinaca ganacsiga ee soo jirtay in ka badan konton sano oo uu maraykanku soo rogay madaxweyne obama ayaa taageersan in xayiraadaasi la qaado laakiin waxaa si weyn uga horjeeda xubnaha muxaafadka ee koongareska kooxda caalamiga ah ee baaritaanka hubka nukliyeerka ayaa waxa ay sheegeen inay diyaar u yihiin inay baacsadaan oo ay baaraan sheegashada kooxda isis ay sheegteen inay isticmaaleen walax ka samaysan hubka kiimikada maadooyinka laga sameeyo oo loo adeegsaday ciidamada kurdiska ah ee ciraaq ee iyagu dirirta kula jiraan afhayeen u hadlay kooxdan ururka la dagaalanka hubka nukliyeerka ayaa waxa uu sheegay inay diyaar u yihiin inay tallaabo arrinkaasi ku aadan oy ku ogaanayaan u qaadaan ciraaq iyagoo weydiisan doona caawimaad ay ka helaan dalalka xubnaha ka ah ururkooda isis ayaa horey waxaa loogu eedeeyey isticmaalka hubka kiimikada ah laakiinse dhacdadan ayaa waxa ay dhacday asbuucan
wasiirada maaliyadda ee dalalka adeegsada lacagta yuurada ayaa ogolaaday in sagaal iyo labaatan bilyan oo dollar oo qayb ka ah saddex iyo sagaashan bilyan oo dollar oo ay u baahnayd dayn ahaan ay ugu baahnayd dowladda griigu tallaabadan ayaa timid kadib markii jimcihii shalay ee baarlamaanka griigu ansixiyey shuruudaha deyntaasi ku xidhan wararka qaar ayaa sheegaya in uu ismaandhaaf soo dhex galay dalalka midooda yurub intii ansixinta hawshani ay socotay laakiin aakhirkii laga gudbay ismaandhaafkaasi dowladda griiga ayaa ugu dambeyn lacagtan u baahnayd ka hor labaatanka bishani agost iyada oo laga rabo in ay saddex bilyan iyo badh oo dollar ay u celiso bankiga dhexe ee yurub tallaabadan ayaa ka badbaadinaysa dowladda griiga in laga saaro dalalka adeegsada lacagta yuurada subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a magaalada kismaayo waxaa maanta lagu wadaa in ay ka qabsoonto doorashada madaxweynaha maamulka jubbaland musharaxiinta u tartamaysa xilkaasi ayaa ka hadlay barnaamijkooda siyaasadeed haddaba sahre cabdi axmed ayaa warbixintan ku eegeysa arrintaasi
doorashadan xilka madaxtinimo ee jubbaland ee maanta waxaa u tartamaya afar musharax waxaana maalinkii shalay ahaa musharaxiintaasi ay jeediyeen khudbado ay kaga hadleen mid walbaba waxa uu samayn doono haddii uu ku soo baxo maanta xilka madaxtinimo ee maamulkaasi uu yeelanayo axmed maxamed islaan axmed madoobe ahana madaxweynaha maamulka ku meel gaarka ee jubba ayaa waxa uu ka hadlay khudbadiisa caqabadaha maamulkiisa hor yimid ee xagga khilaafaadka ah iyo diidmada baarlamaankii dhowaan lasoo dhisay waxa uuna sheegay haddii uu guulaysto inuu dib u eegis ku sameyn doono cabashada jirta ee kasoo yeeraysa qaar ka mid a dadka deegaanadaasi dega waxaan is leeyahay baryahan dambe cabashooyin baa jiray maalan baarlamaanka oo kale waa laga cabanayay dad baa ka cabanayay ma odhanayna anigu deegaanka ma degana laakiin waxa meesha yaallay waxay ahayd deegaanka baarlamaanka ha lasoo dhiso degmooyin ha lagu soo dhiso dadku iyaga wax soo qaybsanin waxaan malaynaa maamulka lagii hore inuuna arrintaas soo qaybinin dadku iyagaa qaybsaday deegaano iyo degmaa loo soo qaybsaday mana ayna wada dhicin oo dadkii oo degan dee inuu qof walba helo wax soo bixi kara maysan ahayn taas waxay keentay cabashooyin inay yimaadaan waxaan ballan qaadayaa shaksiyan haddii aan kursigaas ku soo noqdo in arrimahaas baarlamaanku aan u soo gudbinno oo uu dib u fiiriyo bal cabashooyinka dadka qaba musharaxiintii ka hadlay waxqabadka ay la imaan doonaan haddii la doorto ayaa isna waxaa ka mid ahaa cismaan xaaji fayruus mudanayaali mar weyn haddaad i doorataan waxaan ballanqaadayaa inaan ka shaqayn doono afar tiirood oo soo socda kow amniga law garsoorka saddex horumarka afar musuq maasuqa sidaad la socotaan gobollada dowlad goboleedka jubbaland waxaa ka mid yihiin gobollada ugu colaada badneed labaatan shanta sano lasoo dhaafay marba qolo isku beddelaysay waxaan ballanqaadayaa inaan ka sifayn doono cadowga degmooyinka iyo gobollada jubbooyinka ay ka joogaan waxaan xaqiijin doonaa horumarinta laamaha ammaanka waxaan dhisi doonaa ciidamo tayaysan oo amniga hanta si qof kasta reer jubbaland ah ugu noolaado si kasta reer jubbaland ugu noolaado nolol wanaagsan iyo barwaaqo ah si lamida musharaxaasi ayaa waxaa isna hadlay sheegayna inuu waxqabad iyo isbeddel la imaan doono maxamed cismaan yuusuf waxaan horumarin doonaa arrimaha dib u heshiisiinta nabadgelyada nabadgelyo ku wada noolaashaha iyo iscafinta waxaan si cad ula dagaalami doonaa afkaarta xagjirnimada iyo dagaalada sokeeya waxaan ku dadaali doonaa kuna shaqayn doonaa in aan xiriir wanaagsan la yeesho dhammaan dowlad goboleedyada ka jira soomaaliya iyo dowladda federaalka musharaxa hilowle aadan maxamed ayaa isna ka hadlay madashii kulankaasi waxaa ka mid ahaa baarlamaanka iyo cartaa ee dowladdii kumeelgaarka labada kun oo aan ka soo noqday xildhibaan qaran waxaan mar kale ka mid ahaa baarlamaankii jabuuti lagu soo dhisay madaxweynekaha sheekh shariif labada kun iyo sagaalkii oo aan mar kale ka soo noqday xildhibaan qaran waxaan ka mid ahaa dadkii aas-aasay dowlad goboleedka jubbaland ee aan maanta u tartamayo inaan madaxweyne ka noqdo waxaa kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho xildhibaanada ka soo jeeda gobollada jubbooyinka ee ka mida baarlamaanka federaalka ee iyaguna dhankooda sheegeen inay tahay wax lagu degdegay doorasho xilligan xilka madaxtinimo ee maamulka jubbaland la isu soo sharaxo iyadoo marxaladda ka jirta magaalada kismaayo xilligaana aysan saamaxaynin in doorasho xore ay halkaasi ka dhici karto baarlamaankii horena horey loo diiday oo aanan waxba laga beddelin qurbajoog u badan aqoon-yahanoo jooga waqooyiga ameerika ayaa iyaguna waxa ay soo saareen war-saxaafadeed ay kaga hadleen suuragal la-aanta wakhtigan in la qabto doorasho ka dhacda magaalada kismaayo rofeesor maxamed cali carkow ayaa isna waxa uu ka hadlay diidmadooda waxa ay u cuskanayaan in doorasho ay dhacdo markii xagga nabadgelyada laga fiiriyo marka khilaafaadka jira bulshada laga fiiriyo wax dadkii oo dhan u dhan yahayna ma aha jubbooyinkii oo dhanna meel hadda nabadgelyo buuxda ka jirta ma aha waa wax si un jujuuba oo degdega lagu sameynayo wax jub jujuub degdega lagu sameeyena ma ma noqonayso wax mustaqbal jubbooyinkana uma aha qaran ummadii soomaaliyeed qaran qarankii aan dhisi lahayna ma caawinayso marka waxaanu anigu firad qabnaa waxaa in dib loo dhigo xoogga la saaro kalsooni in la abuuro jawi fiican la abuuro maamulka ku-meel gaarka ee jubbooyinka ka jiray ayaa waxaa muddadiisu ay ku eg tahay dhammaadka bishan agosto waxaana qabashada doorashadan imaanaysaa iyadoo buuq hore oo siyaasadeed uu hareeyey baarlamaanka maamulkani loo soo dhisay ee toddobaatan iyo shanta xubnooda kaasoo xubnaha baarlamaanka ee federaalka ay ku tilmaameen sharci darro kadibna ay ku diideen mooshin ay ku qaadeen magaalada muqdisho aad ayay u mahadsantahay saare cabdi axmed oo warbixintaasi inoo soo diyarisay islamarkaana inila socodsiinaysay halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a dabayaaqadii bishii hore ee julaay waxaa magaalada seattle ee dalkan maraykanka lagu toogtay wiil soomaaliyeed oo labaatan jir ah oo lagu magacaabo zakariya ciise iyada oo xilligii dilku u dhacayay uu hooyadii telefoonka kula hadlayey haddaba fawsiye maxamuud oo ah hooyada wiilkan dhashay ayaa v o eda uga warantay in la soo qabtay qofkii dilka geystay saare cabdi axmed ayaa faahfaahinta arrintaasi ka wareysatay
walaal wiilka waa waxaa soo wacay arbacadii qolyahan detective-ka marka waxay yidhaahdeen waanu qabanay wiilkii ninka dilay ku wixii kalena waanu ku raad joognaa marka waxay u dileen ama wax horo ka dhexeeyey ma la garan karaa walaalay wax hore ka dhexeeya ma garanayo wiilka hadda ay yidhaahdeen waa haynaa waa dariskayga sagaal sanaan daris ahayn waxaba yaraateena dhex maray iyo wax naga dhexeeyay iyo wax aan wanaag ahayn iyo darisnimo oo naga dhexeeya ma jirin waa tahay waxaad iiga warantaa bal zakariya imise jir buu ahaa zakariya w- wuxuu dhashay nineteen ninety five bishii koowaad shan iyo labaatankeedii ba wuxuu ku dhashay magaalada nairobi ee dalka kenya wuxuu jiray labaatan iyo adiga bilo inta sanadkan hadda january wixii ka dambeeyey shan iyo labaatankeeda waxaa la sheegaa in dhallinyarada soomaalida da-aadaas marka ay soo gaaraan ay ku lugu yeeshaan falalka burcadda ama gaangiska waxyaabaha loo yaqaano iskuullada ayagoo ka saaqida marka n inaba lugma ku lahaa ayay kula tahay wax keeni kara in dil uu soo gaaro zakariya oo uu dhinto m- marxuumkaas walaale zakariya halkan isagoo sagaal sano jira ayaan ka waday saddex sano wuxuu dhiganaya boodin ku yaala uganda laba sano kenya wax ka baranayay ma ahayn wiilkaygu burcad kama mid ahayn dadka dadka dhiba ma ahayn wiilkaygu qof walba friends buu la ahaa ama dhallinyaro ha ahaato ama waaridka ha ahaato anigu hadda intii sanadkan cusub hadda aanu ku jirno oo two thousand fifteenka ah waxba kama garan karo waxyaabihii maaragtay uu markuu dee dhalinyaradan bartay ama dee dhalinyarada xaafadda ay degan yihiin oo uu bartay laakiin wixii ka horeeya wiilkayga iskuol buu aadayay waxbuu baranayay xifrad buu baranayay ilmo ila joogo ila nool buu ahaa dukaan baan leeyahay dukaanka iigu soo adeegi jiray wuu ila shaqayn jiray ma ahayn cunug maaragtay dhaqan xun ama akhlaaq xun ma ahayn waan xataa uga dareemi karo uga shakiyi karo waxbuu ma aragtay n ku laban yahay ma ahayn iskuulkana wuu dhiganayay iskuolkana wuu dhiganaya haa waa tahay bal waxaad iiga warantaa marka warbaahinta la iska arkay gudaha dalka maraykanka mar ay ku wareysteen waxaad sheegtay in xabadihii ku dhacay wiilkaaga aada maqlayso la socotay sidee ayay taasi ku dhacday walaala wiilkayga waan la hadlayay waxaa jirtay inaan ballan lalahaa kuwa guryaha aan ka deganahay oo siyaara housing authority la yidhaahdo waxay igu yidhaahdeen awal baana wiig ka hor gurigayga xabad lala dhacay yarkaygu ma joogin marka guriga la xabadaynayo meel wuxuu tigidho iyo maaqaan isagoon sidbeelt xirnayn iyo waxaas baa lagu qabtay marka community inuu la shaqshaqeeyay u direen mina meelihiibuu gooyay dan gabar brabation u ahayd manager u ahayd oo brabation ahaan u u u haysay baa maaragtay yuuba u xirnaaba oo meel buu ku jiray marka wiilkayga jimcihii baa la dilay khamiistii buuna meesha ka yimi subaxdii khamiista waan wareysta waxaa idhi haye wixii lagu diray ma qabanaysid sakariye haddaad meesha haddana waa lagugu celinayaa markaasu wuxuu yidhi hooya ab waan heshiinay buu yidhi naagta waxay igu tiri meel shaqo trairin ah iyo iskuolka waa inaad ifri day timaadid marka wiigga la xabadeeyey waxay ahayd khamiistii wiilkayga jimcihii la dilay khamiistii ka horeysay kuwa guryaha waanu dacwooday waxaan ku idhi maxay tahay waxaan waxay dhaheen ma garanayno adiga keliya maahan xaafado badan baa la xabadeeyey marka ballan bay ii qabteen ballantii markay ii qabteen maalinta wiilkayga la dilayo waan u tegey waxay igu yidhaahdeen sam gangs baa jira oo xaafadda israadsanaya soo marka dadka baarantiga ilmaha teen agerka haysta ama dee wiilasha haystaanu ballanta u wada qabanay soo wiilkaaga any time ayuu maaragtay wiilis wuu ka mid noqon karaa wiilis ama waxbuu dilaya ama waa la dili karaa saasay igu tiri gabadha waxaan ku yidhi xaggaad ka keentay hadalkan waxay ugu tiri boolis report baan hayaa iska wax booliska u sheegay bay iyadu markii iga dhigtay een marka markaan ka baxay iyadii oo aan banaanka uga baxay yaan yarkaygi wacay ilaahay ha u naxariisto baaribo ahaa taleefonka anytime aan wacowi iga qaban jiray wuxuu yidhi hooye waxaan ku yidhi sakariya halkaad joogtaa wuxuu yidhi hooye wiil saaxiibkay oo hameen hore la dilay baan janaasadiisa kusoo tukaday haddana qabrigaan rabaa inaan aado oo macaan markaan kasoo noqdo een qabriga ayaan ku imaanayaa haye waa maxay waxaan la leeyahay hooyo waxbaa israabsanaya oo wiilkaan la dilay iyo waxaan maxay yihiin wuxuu yidhi hooye aniga cidna cod lama ihi cid iraabsanaysana ma leh cidna lama dirirsani cidna hooye lama dagaalin anigu waxa weye hooye waxaas kuma jiro hadda soomaalida hooye waxa adiga maqashid amba wuxuu iigu yidhi hooye ambalaas haday qaylisuu yidhi amaad soo wacaysaa marka wuxuu yidhi hooye aniga waxaba yaraatee dhib ah aan qaba ma lahan iyo walaale waxaan maqlay n saddex ama afar qof codkood oo shaad shaad shaad leh iyo xabadaha dhacay iyo wiilka hadalkiisa iga go-ay dan marka waan ma garatay sibaan abaay aniga dhan noqday gaari baan waday actually gaariga xataa meelaan ku ku baakin gareeyo ma garan karin waan soo baxay dukaankayga hortiisa ahayd marka meesha marka aan marayay marka n wiil baan imitamaan ku jiro waxaan ihi walaalo sakariya inuu dhintaan malaynaya waayo isagoo ila hadlaya waxaa maqlay shaad shaad shaad iyo xabadaha dhacaya shoodgaray toog hortiisina toogo iga toogo go'a.
camal toogo toogo camal ha sidii waxaa ha qof nin hadalkiisi uu ila hadlayay iyo qofka shaad shaad le dad kale waxaad moodaa inay isku meel taagan yihiin hadda dareenkaagu waa sida hooyo ahaan marka A- abaayo aniga dareenkaygu ma fiicna runtii aad buu u xun yahay meeshaan aniga community ma hayso ma fiican n magaalada siyaara community ma lihin wax ku kula garab istaagaya ma lahan waxaan ku yidhaahdaa n wiilkayga abaayo ma ahayn n ilmo xun oo ciyaal suuqa ma ahayn minus wax hirir oo isaga nacab baa wiilkayga dilay marka n n maxaan ku yidhaahdaa n n runtiina booliska siyaara siro af siyaara waxaan rabaa inaan ka dacwoodo booliska siyaaral waxaan rabaa inaan ka dacwoodo silof siyaaral marka aniga iima isoo sheegin riboorka xataa hadday og yihiin in la raadinayo ama uu wax dad raadinayaan inay qabtaan oo ayagu waxay ahayd ay ay xiraan
fawsiye maxamuud oo ah hooyo soomaaliyeed oo wiilkeeda lagu dilay magaalada seattle ee dalkan maraykanka oo khadka telefoonka ugu waramaysay saare cabdi axmed halkaad kala socoteenna waa v o a
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaly com isla markaa aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal v o a washington ayaad nagala socotaan fanaanada soomaaliyeed ee qamar cabdulaahi harawo ayaa muddo dhowr sano ah waxa ay ku jirtaa xabsi ku yaala dalka turkiga toddobaadkan ayaa waxaa halkaasi ku booqday qaar ka mida quruba joogta fanaaniinta soomaaliyeed xuseen barre aadan ayaa khadka telefoonka turkiga waxa uu ku wareystay fanaanka farxaan muuse xi- cige xidig oo ka mid ahaa fanaaniintii booqday
socdaalkayga haddii aan kaaga waramo eh, waxa weeyaan fanaanadeenii qaranka ee ummadda soomaaliyeed eh, qamar cabdilaahi xerawo oo ku xidhan turkiga ayaan maaragtay inaan eh, brodiiq ama aan dhibta ku- ay ku jirto la soo qaybsano ayaa safarkayga oo yuu ka mid ah yaa kugu weheliya markaa socdaalkaagan Eh, safarkaygan waxaa igu weheliyaa eh, inaan doctor maxamuud cumar sheekh ibraahim oo eh, arrinta intay dhibtani ku dhacday eh, maaragtay qamar cabdilaahi arawa oo maaragtay u fara dhowdhownaa ama hawsha gacanta ugu hayay oo reer londona iyo xayaad cabdisalaam oo iyadna switzerland degan oo maaragtay fanaaniin badan eh, sidii allahu naxariistee boqorka codka maxamed suleymaan tubeec eh, iyo qamar cabdilaahi harawa naf- laftigeyga kasoo qaaday eh, dalka kenya ama eh, qaxootiga iyagoo jooga xagga waagii ay dhibtu dhacday soomaaliya kasoo qaaday ma la kulanteen markaa fanaanadda Ah, si fiican waanu la kulannay de waxa weeyaan eh, ceelna uma qodno cidna uma maqno weeyaan maadaama iyadu waxa weeyaan qarankii soomaaliyeed ay ay ka turjumaysay inay ka hesho abaalgudkeygii ama manaasabkay ku lahayd ama maaragtay inayna ka helin ay maaragtay aada uga cabanaysay mase wejigeyga iyo nolosheeda iyo siday tahay aada iyo aada bay ufiicnayd inkastuu ha maaragtay jeel aada u adag oo maaragtay aada u xun ay ku jirto muddo intee lag baa markaa xabsiga lagu xukumay kulley waxa weeyaan de kulley dadka ama turkigu waxay kuwa justicekooga ama maaragtay waxay yidhaahdeen ma garanayno de se sida ay sheegayaan waxa weeyaan sideed sano marka igu maqaalaana inay habeen iyo dhaaraba tirinayaan marka muddo dheer bay ku jirtaa iminka maxaa xal ee markaa arrinteedii laga gaadhay ilaa imika wallaahi xal de waxa weeyaan garba gar baa la tusaa weeyaane meesha waxa weeyaan dawladda qaranka soomaaliyeed inay maaragtay gabadha waxa weeyaan meel walba soomaaliya way ku dhiban tahay hadday qurbo noqoto hadday yurub noqoto hadday america noqoto hadday africa noqoto jeelasha soomaaliya way ku wada dhiban tahay iyada sida waxay kaga sii raxag jirtaa waxa weeyaan gabadh qaran ummadda soomaaliyeed oo dhan wada taqaano ama jundi badan soo gelisay qaranka soomaaliyeed iyay ahayd marka hadda waajib ka saarnaa ayayna helin dawladda xagga dawladdan ka hadlo marka waxa weeyaan waa inaad lasoo maraa codsiga haddii iyada loo tegayo ina safaaradda ingiriiska lasoo maraa marka waxa weeyaan de dawladda soomaaliya wax kusaa kasaa ka ku lug leh ama ka turjumaya hadday noqoto safiirkii dalka u joogaya turkiya iyo hadday dawlad noqoto wax alle wax maaragtay gabadhaasi hawl ama jeelka kusoo booqday ama hawsheeda faraha la galay oyna ahayn ra-iisul wasaaraheenii hore saacid oo intaan aniga hibanuura aan muqdisho joognay aan aada iyo aada ugala hadalay meel fiicanna soo gaarsiiyey de markii dambena hawshiisiiba isagiiba maaragtay dawladdii la maaragtay de godkiisii biyo ugu galeen oo kale marka waxa weeyaan gabadhaasi intaas yaan ka ogahay
kaasi waxa uu ahaa fanaanka farxaan muuse cige farxaan xidig oo ka mid ahaa koox fanaaniina oo booqday halka ay ku xiran tahay fanaanadii soomaaliyeed ee qamar cabdulaahi harawo oo muddo dhowr sana ah ku jirta xabsi ku yaala dalka turkiga waxayna khadka telefoonka uu ugu waramayay xuseen barre aadan weli waxaad naga dhagaysanaysaan v o a washington hay-adda xuquuqda aadanaha ee human rights watch ayaa waxa ay ku eedeysay dowladda etoobiya inay si sharci daraa u jabsato ama ay u xaddo aan iraahda iimeilada suxufiyiinta iyo dadka mucaaradka iyadoo adeegsanaysa shirkad talyaaniga faahfaahinta warkan waxaa inoo haya xuseen barre aadan
warbixin ay shalay soo saartay hay-adda human rights watch ayay ku sheegtay in shirkadda hacking team aanay qaadin wax tallaabo ah oo ay dembi baadhis ku samaynayso eedeymaha loo soo jeediyey oo ah in dowladda etoobiya ay shirkaddaasi ka soo iibsatay farsamo tiknolojiyada ah oo lagu basaaso iimeylada iyo adeegsiga internetka ee dadka human rights watch ayaa sheegtay in ay dib u eegis ballaaran ku sameeyeen iimeylada shirkadda talyaaniga ah ee hacking team oo dhowaan la jabsaday laguna faafiyey shabakadda wikileaks ee sirta faafisa human rights watch ayaa tilmaantay in iimeylada la faafiyey ay muujinayaan in shirkaddu ay sii waday tababarka ay u fidinaysay xubnaha sirdoonka etoobiya iyadoo og in lagu soo eedeeyey sirdoonka etoobiya in ay jabsadeen iimeylada dadka gaarka ah hay-adda ayaa ugu baaqday dowladda talyaanigu in ay dembi baadhis ku samayso shaqada ka dhexaysa shirkaddaasi iyo dowladda etoobiya waxaanay human rights watch tilmaantay in iimeylada la helay ay muujinayaan in dowladda etoobiya ay u adeegsatay shirkadda talyaaniga ah inay ka helaan farsamo qayb ka qaadanaysa ku-xadgudubka xuquuqda aadamaha human rights watch ayaa hore ula xidhiidhay shirkadda talyaaniga ee hacking team bishii februari sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii xilligaasi oo xarun cilmi baaris oo ku taala dalka canada ay sheegtay in dowladda etoobiya ay adeegsatay farsamo casri ah iyada oo isku dayday inay virus ku sii dayso kombyuutarada saxafiyiinta telefishinka esat oo ah telefishin madax bannaan oo ay leeyihiin qurba joogta etoobiya shaqaalaha esat ayaa loo soo diray faylal qoraal ah oo haddii ay furi lahaayeen ay u suurtogeli lahayd dowladda etoobiya inay ogaato dhammaan macluumaadka iyo iimeylada shaqaalahaasi waxa kale oo ay dowladda etoobiya awood u heli lahayd inay furato amaba ay maamusho kombyuutaradaasi iyo kamaradaha ama mikrofoonada ku yaala iyo wadahadalka dhinaca skybe-ka aad buu u mahadsan yahay xuseen barre aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a washington haatanna codkii baxsanaya fanaanka maxamed cali burco iyo heeskii dhakhtar bay sukan qoray
hadduu dhugato geel qabo ma dhadhamiyo geeda wuu godaasha dhuubtahay anna cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay caroosan dhinacaysa saare hadduu dhugato geelqab ma dhadhamiyo geeda wuu godaasha dhuubtahay anna cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacaysa saare maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay way calaf lagama dhunte kitaabay sukeen dhiigay maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay sukeen dhiigay dakhtar bay sukeen qori adna weheli madhaadan dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadanid adna weheli madhaadanid dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadanid dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadanid adna weheli madhaadanid
xumahay codkaasi baxsan inaadan ka dhex galo balse aan soo gabagabaynayo maxamed cali burci ah iyo heeska dhakhtar baysukeen qore dhegihiina aan uga sii tegi doonaa waa anigoo ah sahre cabdi axmed iyo xuseen barre aadan oo idinle intaynu galabta mar kale kulmi doono inta ku horraysa nabadgelyo
umalaynin dhuuxiyo laafahaa'i waa wax dhiigga kaajaqa caafimaadka kaajara may dhananka geeliyo sida dhaydacaana loma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaqa yalhaw umalaynine dhuuxiyo lafahay waa wax dhiigga kaajaqa caafimaadka kaajara maladhaaya
This program has come to you from the Voice of America, Washington.